إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله قد أظلنا شهر كريم فكيف نستقبله ولا ليال وحين سوهدي بشي بركة سنيد رمضان وفودينا سو سارتي sidaynu haddaba u qaabilaynaa ama aynu uga hortegaynaa sidaynu ugu diyaar garoobaynaa walaalayaal waxaa xaqiiqo ah in bani aadam oo dhammi gafbadana yahay sida nebi moxamed uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulkeena suubani wuxuu yihi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh kullu bnu aadama khataa wakhayru lkhataa'iina atawaabuun ina aadam dhammaantii waa gaf badaneh oo macaasida iyo dunuubtiisu waa fara badan tahay kuwaa gafka badanna waxa ugu wanaagsan kuwa gafkooda ka soo noqda haddaba min fadli illaahi wa raxmatih ilaahay deeqdiisa iyo dulqaadkiisa iyo naxariistiisa waxaa ka mid ah in alla subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey mawaasim iyo munaasabaad aynu ilaahay xaggiisa ugu noqonno si ruuxii cibaadaysanaya cibaadada usii camiro kii gaboodfalka iyo gaabinta ku dhacayna ilaahay xaggiisa ugu toobad keeno oo safxad cusub uu furto walaalayaal haadihi almunaasabaat waxay isugu jirtaa mid yowmi ah oo maalin kasta iyo habeen kasta ina soo marta waxay isugu jirtaa tu sanawi ah oo sanad la-ah oo sanadkiiba mar ina soo marta iyo mid joogto ah oo xilli kasta taagan ruuxii ka faa'iidaysanaya walaalayaal munaasabaadka joogtada ah waxaa ka mid ah sida saxiixeynka ku sugan xadiidu abi hurayra haadihi salawaat alkhams shantaa salaadood ee shanta wakti aynu tukanayno oo rasuulku waxau ihi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yaqtasilu minhu kula yawmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay qaaluu laa ya rasuula allah qaala fadalika mathalu salawaati alkhams yamxu allahu bihina alkhaطaaya nebi moxamed waxau yihi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh war bal waxaad ka warantaan midkiin albaabkiisa hortiisa hadduu tog marayo oo webigaa hortiisa maraya maalintii shan jeer uu ka maydhanayo wax wasakh ama uskagihii jidhkiisa ma ku hadhayaan ninkaas waxay yidhaahdeen alla ilaah maya nin shan jeer maalintii halkaa togaa ka maydhanaya jidhkiisa uska ku hadhi maayo nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam taasi waa tusaalayaa waxay tusaale u tahay salaadaha shanta ah oo ilaahay waxa uu ku tirtiraa oo uu ku masaxaa macaasida iyo dunuubta dadka ka dhacaysa waa fadlullah yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim waa ilaahay fadli iyo deequu inagu galladaystay in mar kastoo aad dembaabto waysada aad weysaysatay iyo salaada aad tukanaysaa kafaaro ay kuu tahay iyadoo cibaadaadkaasi ay kafaaro ka yihiin dunuubta yaryar iyo sakaa'irta had iyo habeenba inaga dhacaysa laakiin dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ah ilaahay wuu dhaafayaa laakiin waxay u baahan tahay tawbo shuruuddeedii dhammaystiratay laakiin sakaa'irta had iyo habeenba inaga dhacaysa ee indhahaaga ka dhacaysa ee dhegahaaga ka dhacaysa ee xubnaha kale ka dhacaysa ilaahay waxa uu ku maydhayaa daacaadka iyo cibaadada ah walaalayaal waayo rabbi waxau ihi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalka iyo xasanaadku waxa ay tagsiiyaan oo ay zuuliyaan xumaanta iyo macaasida waa dardaarankii nebigu abudar uu siiyey wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuhaa xumaani marka ay kaa dhacdo wanaag ka dabagee iyadaa maydhi oo tirtiri ama baabi'ine waxaa ka mid a munaasabaadkaas waxa weeyaan siyaamu carafa wa caashuuraa soonka maalinta carafo la soomo iyo soomka maalinta tobnaad ee bisha muxaram la soomo nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi muslimin min xadiidi abi qataada siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah waasana alatii bacdah wa siyaamu yowmi caashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah nebigu waxau ihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh soonka maalinta carafo la soomo ruuxa aan xaajiga ahaynaan carafo taagnayn waayo ruuxa xaajiga ee carafo taagan soomka looma sharciyeeyo si uu awood iyo tamar ugu helo daacada iyo ducada badan maalinta ah laakiin ruuxa xajkii ka qadee u seegay ayaa beddelkiisa alla u sharciyeeyey maalinta waddankiisa iyo beledkiisa inuu ku soomo markaa soomkaa nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam maalintaa carafo soomkeeda ilaahay agtiisa waxaan ka xisaabsanayaa inuu waxa weeyaan ku tirtiruu ku dhaafo sanadkii hore iyo sanadka soo socdaba dunuubtiisa alla inuu ku dhaafo waxau ihi maalinta tobnaad ee muxaramna soomkeeda waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in lagu tirtiro oo lagu dhaafo sanadkii hore dembigiisa waa fadli aada iyo aada u weyn waxaa munaasabaadka ka mid ah cashru dilxija bisha dilxije ee fooda inagu soo haysa ee labiyo tobnaad ee xajka waxa weeyaan loo ambabaxo bishaa tobanka cishee ugu horeeya fadaa'il tiro badan ayaa ay leeyihiin sidaa darteed baa ilaahay ku dhaartay oo alla uu yidhi waalfajri wa layaalin cashrin habeenadaa tobankii alla uu ku dhaartay weynida iyo cadamada ay leeyihiinna uu ugu dhaartay waa tobanka dilxija ugu horeeya rasuulkuna waxau ihi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh kama fi صaxiixayn min xadiidi bni cabaas ma min ayaami alcamalu saalixu fiiha axabu ilى اllah min hadihi اlayaami اlcashir qaluu wala ljihaadu ya rasuula اllah qaala wala ljihaadu fi sabiili اllah ila rajulu kharaja binafsihi wamaalihi falam yarjic min dalika bishay waxa uu nabi moxamed yihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ee la sameeyaa ay ilaahay xaggiisa uga kalgacal badan yihiin macnaha maalmo ilaahay camalkiiyo cibaadada uu ka jecel yahay ma jirto maalmahan tobanka ee dilxijo ugu horeeya oo macnaha camal wanaagsan oo la sameeyo maalmahaasaa ilaahay ugu jecel yahay cibaadada iyo camalka la sameeyo waxay yidhaahdeen rasuulkii allow jihaadna miyaanu ka fadli badnayn rasuulku waxau ihi jihaadna kama fadli badna nin naftiisii iyo maalkiisii ilaahay dartii intuu ugu duulay aan waxba la soo noqon mooyaane kaasun baa ka fadli badan oo naftiisiina ilaahay dartii ugu soo dhintay jihaadka xoolihiisiina halkaa waxa weeyaan ay kusoo baabi'een yacni kaa naftiisii iyo maalkiisiiba alle dartii ay jihaad ugu baxeen kaasun baa ka horeeya camal kale ama wax kaloo maalmaha ka horeeya ma jiro ayaa nebigu yihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh walaalayaal waxaa ka mid a munaasabaadkaa khayrka badan mawsimu shahri ramadaan almubaarak munaasabaddaa bisha barakaysan ee ramadaan ee inagu soo fool leh waxay ka mid tahay munaasabaadka ugu qiimaha badan ee ilaahay addoommadiisa u jideeyey inay ilaahay xaggiisa ugu dhowaadaan macaasidiiyo dunuubtana ay ka toobad keenaan walaalayaal haddaba hada shahr alkariim maxaynu ku qaabilnaa sidaynu isugu diyaarinaa maxaynu kula kulannaa bishaa khayrka badan waxa ugu khayr badan ee aynu ugu diyaar garownaa waa bitawbati nasuux tawbo khaalis ah oo badhax tiran oo si dhab ah alla aada isugu dhiibto wax alla waxaad hore u gashayna ilaahay aada uga toobad keento waxa xaqiiqo ah ruux walow innaka inaga mid ah hadduu caalim yahay hadduu caami yahay hadduu arday yahay hadduu madax yahay hadduu shicib yahay carruur iyo ciroole rag iyo dumar ruux kastaaba isagaa naftiisa xogogaal u ah wuxuu galay iyo wuxuu gutayba isagaa garanaya waxa uu xambaarsan yahay iyo dunuubta cuslaysa isagaa garanaya halka bugta iyo meesha ugu daran ruux walba isagaa dareensan haddaba waxa ugu horeeya aynu bishaa ku qaabilaynaa waa inaynu ilaahay dhab ahaan ugu noqonno waxaa dunuub gashay siran wa jahra kor iyo hoosba waxaad si calana u samaysoo caddaan ah iyo waxaad si siroo qarsoodiya u samaysayba intaba alle intaad isu dhiibto inaad tidhaahdo tubtu ilayka yaa allah haadihi tawba waxay sababaysaa adoo maydhay oo nadiif ah oo sida weelka marka la xalo yacni waxa weeyaan nadiif ah inaad ilaahay la kulanto rabadaantood gacmaha hoos dhigato waayo weel wasakho waxba laguma shubto qalbi kharaabana dee wanaag laguma qaado iyo khayr marka inaad isa sii maydho ood isa sii daahiriso waa wax aada iyo aada waajib u ah wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wa yacfuu can asayi'aati wa yaclamu ma tafcaluun ilaahay waxau idhi subxaanah alla waa ka tawbada addoommadiisa ka aqbala xumaantana ka saamaxa garanayana waxaa samaynaysaan billaahi calaykum maxaa ka wanaagsan ilaah kuu yeedhaya oo kuleh anaa ku saamixiye xaggayga usoo noqo ilaah waxa weeyaan habeenkii iyo maalintiiba gacmihiisa kuu soo fidinaya oo ku odhanaya ma toobadkeena saa addoonkaygiiow mise adaa iga cararaya oo cibaadadayda iyo camalkayga aan u jeedin inna rabbii raxiimun waduud rabbigeen waa mid naxariis badan oo wanaagga iyo khayrka inala jecel waxaa allahu yidhi subxaanah isagoo addoommadiisa la hadlaya nebi moxamedna fariinta u farayo oo gaadhsii ila nebi moxamedow qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad ku tidhaha nebi allow addoommadaydaa xadgudbay waxaad ku tidhaahdaa addoommahaygiiow aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommadaydaa xadgudbee dabar ka goostayow ilaahay raxmaddiisa ha ka quusanina waayo ilaahay dunuubta oo dhan wuu dhaafaa tabaaraka wa tacaala walaalayaal shaydaanku waxa uu ina odhanayaa nin qoyani biyo iskama dhowro meel laga noqdana ma taagnid iska sii soco waayo inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir waayo isagu wuxuu kuugu baaqayaa naarta saciire inaad wehel ugu noqoto wallahu yadcuu ilaa daari asalaam ilaahayna waxa uu kuugu baaqayaa daarta nabadgelyada iyo jannada fa ayu daaciyayni tujiib labada daacikeed yeelaysaa shaydaanna meel buu kaaga baaqayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa kuu baaqayaa walaalayaal waxaa aada iyo aada munaasab u ah inaynu ilaahay si dhaba ugu noqonno oo macaasideenna iyo dunuubteenna intaynu qiranno oo nafteenna aynu cidlo la tagno nin walowba waxaad gashay ilaahay u bandhigto oo tidhaa ilaahay ou iga dhaaf famakfiratuka awsac wa cafuuka acdam waayo ilaahay dembi dhaafkiisaa ballaadhan cafiskiisuna waa weyn yahay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa u yihi kamaa fii muslimi min xadiisi اlaqr bni yasaar almuzani ya ayuha الnaas tuubuu ilى اllahi wاstakfiruuh fainii atuubu ilayhi fi lyawmi miata marah dadkiiow ilaahay u noqda oo dembi dhaaf weydiista waayo anigoo rasuulkii ilaahay doortay ah oo dembigaygii hore iyo kii dambaba la dhaafay ayaa haddana maalintii ilaahay aan u toobadkeenaa boqol jeer allahu akbar bal u fiirsada haadaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam khayru khalqi اllahi wasayid اlbashar aladii gafara allahu lahu ma taqadama min denbihi wama ta'ahar haddana waxa uu leeyahay maalintii boqol jeer baan alla u noqdaa adna waxaa laga yaabaa saxiifaddii iyo diiwaankaagii camalkaba iyadoo macsiyo iyo dembi uu buuxiyey inta aad toobad keentaa inay yar tahay ama aanad xasuusnaynba walaalayaal waxay towbadu u baahan tahay shuruud shardiga ugu horeeya waa aliqlaac waxaad macaasi gashay waxaad dunuub gashay inaad horta faraha kala baxdo waayo adoo macsiyada walaaqanaya inaad tidhaahdo waan toobad keenayaa waa tawbatu lkadaabiina waalcaabitiin waa kuwa beenaalayaasha ama dheeldheelka iyo dhalanteedka ku sugan tawbadooda weeyi tawbada ruuxa isagoo dembigii ku jira haddana u odhanaya toobadkeen baan ah idan tawbadaadu si ay run u noqoto dembiga faraha ka qaad shardiga labaad waa annadam waa inaad ka murugooto waxaad fashee macaasi ah waayo ruuxa muuminkaa maaha macsuum dembigu wuu ka dhacaa laakiin wuu damqadaa oo wuu dareemaa mu'minku alcasmu calaa cadami alcawdati ila damb inaad go-aan adag ku gaadho macsiyadaa inaana dib ugu noqon ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah lagama dhigin shuruudda tawbada dembiga markaa dhacaa mar labaad inaanu kugu soo noqon oo haddii mar labaad aad ku noqoto lama odhan tawbad ma lihid waayo way nagu cuslaan lahay oo addoonka waxaa laga yaabaa naf iyo shaydaan intay ka xoog roonaadaan toban jeer inuu dembi keliya ku noqdo waa wax suurtagal ah laakiin shuruudda waxaa laga dhigay marka aad toobad keenayso ilaahay waa qalbi jira qalbiga ayuu taalacanayaa arkayaa uu eegayaa qalbigaaga waxa ku jirana ilaahay baa og marka inaad qalbiga ku gunudo dembigaa aad ka toobad keenaysa dib inaanad ugu noqon go-aan qalbiga inaad ku qaadato ilaahayna waa ku arkayaa adoo go-aankaa qaatay dee wakti kale hadday naftu kaa sayid calayso ama ay kaa xoog roonaato oo aad dembigii aada hore go-aanka ugu gaadhay inaanad ku noqon ballantaadii haddaad furto oo aada baajisoy mar labaad u kaa dhaco haddana waxaa shardi ahuun inaad go-aan kama dambaysa ku gaadho inaana dembigaa dib ugu noqon markaa waxaa kala duwan yacni go-aankaa aada qalbiga ka gaadhayso ee runta ah haddaad gaadho shardigii waad oofisay hadhow haddaad daciiftana haddana tawbadii halkii un bay kuu taagantay laakiin ka waran marka aad toobad keenayso haddaad niyadda ku hayso berriba waad ku noqon dee tawbad maaha taas waayo go-aankii runta ahaa iyo casiimadii qalbiga ayaan jirin markaa shardigu waxa uu yahay inaad marka aad toobad keenayso go-aan run ah qalbigaaga aad ku qaadato inaanad dib ugu noqon shardiga kale waxa uu yahay waxa weeyaan alistixlaal dembiga aada gashay adiga iyo dadka hadduu idiin dhexeeyey ka xalaasho ama xaqoodii u celi ama ha kuu xalaaleeyaan waayo ilaahay xaqa aadamiga kaa dhaafi maaye xaqiisa ayuu kaa dhaafayaa shardiga kale waxa uu yahay an takuuna fii waqtihaa tawbadu xilligeedii inay taagan tahay oo aanay kadib dhicin xilligeeduna waa maa lam taطluc ashamsu min maqribihaa aw maa lam yuqargir inta aanay cadeedu galbeedka ka soo bixin halkay ka dhacaysay aanay ka soo bixin ama naftu halkaaun guriga aanay isugu iman waayo labadaa waqti midna lagaa aqbali maayo oo tawbada albaabkeedii waa kaa xidhmay shardiga kale waxa uu yahay alikhlaas waxaa kugu xambaaraya tawbadu ilaahay cabsidiisa iyo cibaadadiisa waa inay tahay laakiin hebel adeegays iyo arrin adduunye hadday kugu xambaartay tawba ma aha walaalayaal tawbadaa shuruuddeeda dhammayska tiratay waa waxa ugu horeeya ee aynu ugu diyaar garoobayno bisha ramadaan waxa labaad aynu ugu diyaar garoobaynaa bitathiiri alquluub quluubta inaynu sifayno qalbi sifaysan oo la soofeeyey oo waxa weeyaan saafiyo oo aan daxalaysnayn oon dembi lahayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaa lagu qaabilo qalbigu waa maxalu nadari araxmaan halka ilaaha raxmaankii uu taalacanaya uu eegayo sida uu yahay iyo xaalkiisa ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay qaabkiina iyo quruxdiina ma eegayo oo madaahirta iyo muuqaalka dadku wax qiimo ah kuma fadhido ilaahay agtiisa sida loo kala qaab wen yahay ama loo kala qurux badan yahay ha yeeshee ilaahay waxa uu taalacanayaa oo uu eegayaa qalbiyadiina iyo waxaa qabanaysaan qalbigu waa maxalu nusuuli lqur'aan waa halkuu ilaahay qur'aankiisa u doortay meel ka mudani hadday jirtana waa u dooran lahaa nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuna min almundiriin qalbigu waa maxalu salaaxi waalfasaad waa halka xumaha iyo samaha qofku uu ka kala mudanayo meel kale oo ka mudani hadday jirtana iyadaa uu ku xidhnaan lahaa salaax iyo fasaadku nabigu waxa u yihi slى الlahu عalayhi وaslam kama fi صaxiixayn min xadiiثi الnucman bni bashiir alaa ina fi اljasadi mudgة إida salxat salxa اljasad kulh وإida fasadat fasada اljasad kulh alaa wahiy اlqlb nabi mxamed waxa uu yihi salawaatu rabbi وasalaamuh عalayh war hooyaay baraaruga oo dareenkiina soo jeediya si waxa laydiin sheegayo ad u weelaysaan oo ugu waantowdaan nabigu waxa uu yihi jidhka waxaa ku jira gobol yar ama waslad yar oo hilib ah yacni waxa weeyaan gobol yar oo hilib ah ayaa jidhka ku jira waslada ama qeybtaa yar ee hilibkiihi haddii ay hagaagto jidhka intiisa kale waa hagaagaya haddii ay xumaatana jidhka intiisii kalena wuu xumaanaya nebigu waxa uu ihi yacni qidcadaa ama wasladaa ama xubintaa yar ee jidhka ku jirtaa waa qalbiga hadduu hagaago ruuxu waa hagaagayaa hadduu xumaadana ruuxii waa xumaanaya qalbigaasi wuxuu u baahan yahay in la daahiriyo oo la nadiifiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo cibaadadiisa lagu camiro waxaa janno lagu galay qalbi cad oo nadiif oo saafi oon cidna waxba loo hayn waayo siday maradaadu u caddahay qalbigaagu waa inuu ka caddaado xadiidu anas waxa uu saxaabigaasi yidhi nebi maxamed annagoo la fadhina ayaa rasuulku waxa uu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh yatlucu calaykum rajulu min ahli اljanna halkaa waxaa idinkaga soo baxaya nin ahlu janno ah waxa uu yihi waxaa nagaga soo baxay nin ansaari ah oo kabihiisa bidixda ku laalaadsanaya waysadiina garhkiisa ay ka da-ayso maalintii labaad buu sidaa yidhi maalintii saddexaadna wuu ku celiyey saddexdii maalmoodba nin ansaariya isla ninkii ayuunbaa halkaa ka soo baxay isagoo kabihiisa laalaadsanaya waysadiina garhkiisa ay ka da-ayso cabdillaahi bnu camr ibn alcaas waxa uu yidhi ninkii waxaan doonay markaa inaan daba galo bal si aan u ogaado darajadan wuxuu ku mutay ama maqaamkan uu ku gaadhay marka cabdillaahi ibnu camar ninkii ayuu u tago waxa uu ku yidhi war aabbahay baanu isqabannay waxaanan ku dhaartay saddex habeen inaanan u hoyan markaa saddexdaa habeen baradaada igu bariyo aan kuu hoydo si waktigu markuu dhammaado aan gurigayga ugu noqdo ninkii waxau yihi waa saxe kaalay waxau yihi cabdillaahi ibnu camar saddexdii habeenee ninkii la joogay wax camal oo fara badan uu qabanayo waan arki waayey salaada faralkee uu kacayo mooyaane markay saddexdii dhammaadeen baan ku idhi war nin yahow aniyo aabbahay ismaanaan qaban wax dhibaatihiina dhexdeeda kamay dhicin hase yeeshee nebi moxamed baan maqlay oo saddex jeer hadalkaa ku leh dabeed waxaan doonay inaan ogaado waxaad jannadaa ku heshay dee wax camal oo badan oo dheeraadood qabanaysana ma arkayo ee maxaad ku gaadhay waxau yihi wallaahi ma huwa ilaa maa ra'ayt wallaahi waxaad arkaysa mooye wax kale ima qarsoona laakiin waxa uu yidhi anigu ma seexdo ruux muslima qalbiga anoo wax ugu haya axad muslimiinta ka midana nicmo alla siiyey kuma xasto markaasuu yihi hiya alatii balagad bik wa hiya alatii laa nutiiq waa ta halkaa ku gaadhsiisay waa ta aanaan karayn idan ayuha alaxiba waxaa ninkaasi janno ku galay waa salaamatu sadri wa safaau lquluub waa laab fayow oo nabad gashay iyo qalbi caafimaad qaba oon ruux muslim ah xiqdi iyo xumaan loogu qaadin waa shaki la-aan inaynu wax isu qaadayno oo dadka mu'miniintaa dhexdooda ay wax dhacayaan waxaa si habboon maalmahan oo kale in la isa saamaxo oo quluubta wixii galay laga saaro oo waxa weeyaan quluubta la sifeeyo si bishaa ramadaan inoogu soo gasho biquluubin daahira qalbi aan cidna waxba loogu hay xataa haddii aada dulmi iyo darar tirsanayso xataa haddii aada dowdarra iyo dhibaato aada waxa weeyaan sheeganayso inaad dul qaadato ood cafiso ilaahay baa kugu cafinaya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu addoommadiisa kula dhaqmaa waxay iyagu iskula dhaqmaan haddii aada cafiso ilaahay waa ku cafinayaa haddii aada naxariisato ilaahay waa kuu naxariisanaya haddii aada samafasho ilaahay waa kuu samafalaya haddii aada dhaafto ilaahay waa kuu dhaafaya alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum abu bakr yacni waad garanaysaan wuxuu ku jawaabay aayaadkaasi markay soo degeen balaa uxibu an yakfir allahu lii waayo markaad dhaafto ayaa lagu dhaafaya aljazaau min jinsi alcamal wa kamaa tadiinu tudaan walaalayaal idan waajibku waxa uu yahay bishaa inaynu ugu diyaar garowno biطahaarati اlquluub waxaa kaloo munaasaba inaynu ugu diyaar garowno bilcibaadati wاlcamal الصaalix cibaado iyo camal wanaagsan waayo nabigu salى اllahu alayhi wasalam waxau uhi man saama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min danbih waman qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min danbih maalintaa markaa maalmaheeda iyo habeenadeedaba cibaadada iyo camalkaa inaynu ku camiro waayo nabigu waxa uu tilmaamay bishaa ruuxa sooma habeenkiina kaca isagoo mu'min ah oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeyey cibaadadaa sharciyadeeda iyo mashruucnimadeeda rumaysan ilaahayna ajarka iyo abaalka ka doonayoon cid kale waxba kaga doonayn oo mukhlis ah qofka labadaa shardi ikhlaaskaa iyo mutaabacadaa iyo iimaankaa saxiixaa ku cibaadaysta ee habeenkiina ku kaca maalintiina ku soomanaada waxaa loo ballan qaaday dembi dhaaf wayaa lahaa min martaba waa darajo aada iyo aada u sarraysa oo kulligeen aynu u wada baahannahay xadiidu lqudsi allah waxa uu ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh wma yazaalu yataqarabu ilaya bاnnawaafili xataa uxibah addoonkaygu iguma soo dhowaado shay aan uga jacayl badanahay waxaan ku faral yeelay macnaha alle waxa u ihi waxaan ugu jacayl badanahay addoonkaygu inuu iigu soo dhowaado waa waajibaadka iyo faraa'idda inuu guto kanazuuli maa iyo sunayaasha inuu iigu soo dhowaado ilaa aan jeclaado waa darajatu lmaxbuubiya waanay ka sarraysaa darajatu lmaxaba waayo in adiga alla ku jeclaado ayaa ka sarraysa adigu inaad jeclaato waa laba darajo laakiin adigu inaad jeclaataa waa darajatu lmaxaba adiga alla inuu ku jeclaadana waa darajatu lmaxbuubiya xadiisku ta uu tilmaamayaana waa darajada maxbuubiyada oo inuu adiga ilaahay ku jeclaanayo waana tay salafku ku tilmaameen laysa shaanu an tuxib inama shaanu an tuxab arrinku maaha aduu inaad wax jeclaato laakiin arrinka muhiimkii adiga in lagu jeclaadood maxbuub noqoto weeyi waxaad maxbuub ku noqonaysaa sunnayaasha rabbi inaad ugu dhowaato hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday qur'aan tahay hadday dikri tahay hadday duco tahay waastaqfir allah
alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waxaynu bishaa ugu diyaar garowno oo qiimo badan waxaa ka mid ah alinfaaqu fi sabiili اllah hor ilaahay inaynu wax u huro oo xoolaha ilaahay gacanteenna soo geliyey ee allah inagu eegaya uu inagu imtixaamayo bishaa inaynu dan yarta ugu naxariisanno waayo allaahuma waayin kuwaa wuxuu siiyo laakiin waynu isku imtixaamannaha oo ka xoolaha ayaa wuu imtixaaman yahay waa la eegayaa xaqooda inuu bixiye in kale ka miskiinkii wuu imtixaaman yahay waa la eegayaa inuu ku sabro iyo inuu waxa weeyaan darjiiruu dembi galo waa ibtilaa wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun sharkiiyo khayrkuba waa imtixaan marka wax bixinta waa inaynu bishaa ugu diyaar garowno waayo nabiyuna muxamed sala allahu alayhi wasalam xabiibuna waqudwatuna waquratu acyunina kana ajwad annaas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil nabiyuna muxamed sala allahu alayhi wasalam rasuulu llaahi muxamed sala allahu alayhi wasalam kana ajwad annaas waxa uu ahaa dadka ka ugu deeqsiisan wa kana ajwada ma yakunu fi ramadaan wuxuu ugu deeq badnaa bisha ramadaan marka ay soo gasho sala allahu alayhi wasalam nabiyuna maxamed sala allahu alay wasalam rasuulu llaahi maxamed sala allahu alayh wasalam rasuulu llaahi maxamed sala allahu alayh wasalam xasbi allah nicma xabiibi maxamed sala allahu alayh wasalam quratu cayni xabiibi maxamed sala allahu alayhi wasalam quratu cayni quratu cayni maxamedi sala allahu alayh wasalam nabiyuna maxamed sala allahu alayh wasalam
nabiyunaa maxamed sala allahu calayh wasalam xabiibi maxamed iga raalli aada maxabadiisa ay qaaday walaalayaal nabiyunaa maxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa ajwad annaas dadka ka ugu deeqsisan wuxuuna ugu deeq badnaa bisha ramadaan meleku jibriil marka uu la kulmo calayhi salaam markaasuu ugu deeqsisanaa nabiyunaa maxamed haddaynu jecellahay bishan waa inaynu deeqdiisii aynu ku dayannaa hadday tu diine tahay iyo hadday tu adduunyo tahayba waa inaynu ku dayannaa oo ninka ilaahay diinta u dhiibay diintii waa inuu bixiyo ka ilaahay dunyada u dhiibay dunyadii waa inuu bixiyo ka ilaahay xoolihiisa ugu naxariistay isna kuwa kale waa inuu naxariisto waayo nabiyunaa maxamed sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista ayaa ilaahay u naxariista irxamuu man fi lardi yarxamku man fi samaa cidda dhulka ku sugan u naxariista ilaaha samada ka sarreeya idin naxariisanaya waxaa kaloo allahu yihi subxaanah waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilى ajali qariib faasadaqa waakun min aلصaalixiin walan yuؤahir allahu nafsa ida jaءa ajalha wallahu khabiiru bima tacmaluun ilaahay waxa uu yihi subxaanah waxaad wax ka bixisaan waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mid ah ka bixiya min qabli an yaatiya axadakum اlmowt midkiin intaanay geeridu u iman fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib dabeed aan u odhan rabbigayow miyaad in yar ii kaadisid oo talow maxaad qaban faasadaqa waakun min asaalixiin dabadeed aan wax soo sadaqadaysto kuwa wanaagsanna aan ka mid noqdee in yar maad ii kaadisid anuu odhan taasi intaanay iman wax la baxa taasi intaanay iman wax la baxa walan yuؤahir allahu nafsa ida jaءa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun ilaahay nafna u kaadin maayo muddadeedu markay timaado daqiiqa dib loogu dhigi maayo ilaahayna wuxuu xogogaal u yahay wax alla waxaad qabanaysaan walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga masaajidkeennan waxaa dhaqan iyo sunno inoo ahayd walilaahi alxamdu walminna bishaa ramadaan inaynu masaakiinta ka farxinno masaakiinta xaafadda raashin qaydhin waynu u qaybin jiray wixii aynu karro hadday boqol gaadhaan iyo hadday ka yaraadaan iyo hadday ka bataanba waxaa kaloo sunno iyo dhaqan inoo ahayd inaynu soddonkaa ramadaan dadka masaakiinta ah afur iyo cashaba u samayno waxaa kaloo dhaqan inoo ahayd tobanka u dambeeya masaajidka in lasoo ictikaafo intaaba hadday tahay ictikaafka masjidka hadday tahay iftaarka iyo cashada madrasada lagu diyaarinayo hadday tahay masaakiinta raashinka qaydhin loo qaybinayo intaba asalkeeda iyo asaaskeedu idinku ahaa oo gundhigu ahaa oo dadkii alla waxsiiyey ayaa xoolahooda bishaa wax kala bixi jiray kii raashin bixinayaa wuu keeni jiray hadday beriis tahay hadday daqiiq tahay hadday sonkor tahay hadday sharaab tahay hadday timir tahay lacag kii bixinayaana wuu keeni jiray guddideenii dhalinyarada iyo odayaashu hawshaa qabanqaabadeeda waa u diyaar cidda ugu horreysee lala soo xidhiidhayaana waa imaamka masaajidka iyo mu-adinka waxaa markaa munaasab ah maadaama maanta aynu waxa weeyaan rabadaan aada inoogu soo dhowaatay oo wax badane aanu ka harsanayn in wixii aynu karro hadday raashin tahay iyo hadday lacag tahayba ruux walowba aduu ilaahay agtiisa waxaad dhiganaysa adaa oge inaad diyaarsato waayo nebigu waxau yihi maalinta qiyaamee bacadka iyo banaankaa la taagan yahay nin walba sadaqadiisiibaa hadh u ah in isku yareeyo nin isku badiyaba nebigu wuxuu tilmaamay sadaqadu inay dembiga u baktiiso sida biyuhu ay dabka u baktiyaan waxaa kaloo rasuulku sheegay sadaqadu inay baktiiso cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo rasuulku sheegay in ruux walba ilaahay la hadli doono iyadoon cidina udhaxayn oon loo kala afcelinayn dabeed ruuxuu midigtuu eegayaa wuxuu hormarsaday mooye wax kala arki maayo bidixda ayuu eegayaa wuxuu hormarsaday mooye wax kala arki maayo xagga horuu eegayaa naartiio afka kusoo kala haysa mooye wax kala arki maayo nebi moxamed dardaaran wuxuu ku gebagabeeyey fattaqu naara walow bishiqi tamra war naarta kaga gaashaantoo xaggeeda iska xijisiiyayay cidla idinka heline walow timir jeexeedna ha noqotee ha yaraysane halka doolareed bixinaysaa ilaahay agtiisa waa ku wenye maalqabeenku hadduu kun dollar bixiyo adna hal dollar aada bixiso waxaa suurowda mararka qaarkooda halka dollar inuu kunka ka sarreeyo waayo aduu waxaba laga yaabaa halka mooye wax kale inaanay kaaga dambayn ninka alla waxsiiyeyna waxaa laga yaabaa xoolihiisuba inaanay istabayn oo war aanay isku hayn oo hadduu kun bixiyo hadduu toban kun bixiyo waxa weeyaan xoolihiisu ay badan yihiin nin walowba wixii aad karayso ku dadaal salaada kadib baana in sha allah dhalinyartu ay ukici doonaan rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma ansur ilislaama walmuslimiin waadila ashirka walmushrikiin waahlik ilkafarata walmulxidiin acdaa'aka acda'a diinika ya raba alcaalamiin allahuma ansur kitaabak wasunata nabiyika muxamadi sala allahu alayhi wasalam allahuma ansur kitaabak wasunata nabiyika muxamadi sala allahu alayhi wasalam allahuma wali umuurana khiyaarana walaa tuwali umuurana shiraarana واجعل ولاaيتنا في mن خاaفك واتقاك واتبع رضاك برحمتiكa yا أرحم الراaحمين ilahay o رaمadاnna gaadhsii ilahay o رaمadاnna gaadhsii ilaahw cمل iyo cibaado inta ku camirta naga yeel ilaahu laylaة الqadriga inta waafqda naga yeel ilaahw intaad qoortooda naar ka xoraysa naga yeel ilaahay ou مkفiro iyo dembi dhaaf intaad ku manaysata allahy ou naga yeel وصلى اللهma وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه والحمd لله